dekedda magaalada boosaasana waxaa xalay toofiidnimadii ku soo xirtay dooni ay ciidamada badda puntland ay ka soo dejiyeen hubkii ugu badnaa oo ka koobnaa walxaha qarxada iyo hub culus oo si dhow maalaysi ah looga soo dejiyey xeebaha degmada qandala ee gobolka bari wariyaheenna v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay hubkan ayaa la sheegay in deegaankaasi ay keentay dooni kadibna lagu aasay cirifka khooriga magaalada qandalah oo ay doonyuhu ku xirtaan xilliga xagaaga ee ay baddu kacsan tahay guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed gallan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobtaas tagtay ayaa ka warramay sida ay gacanta ugu soo dhigeen hubkan iyo walxaha kale ee qarxa xilli habeennimo ah waxaa nala soo xidhiiray maamulka degmada qandalah waxa ay sheegeen in hubkaasi ay keentay doon fabrik galaas ah oo doon weyn ah nimankii hubkaa waday oo doontaa wadayna ay ahaayeen niman ajnebiya waxaana ogaaday oo markii hore u soo gudbiyey maamulka degmada communitiga degmada qandala oo isku duuban markii ay ka shakiyeen nimanankan aan horay loogu arki jirin deegaanka iyo doontooda waxay markiiba la xidhiireen maamulkii degmada iyo qaybihii amniga ee degmada kadibna waxa ay sameeyeen maamulkii iyo qaybahoodii amnigoo isku duuban baaritaan waxa ay habeennimadii xalay ku guulayseen in ay helaan meeshii ay doontu dhigtay alaabta oo ah meel ka tirsan khooriga degmada magaalada qandalana dhowr kilomitir u jirta waxa ay ku xabaaleen meel aan xeebta ka fogeen alaabtii oo dhammaystiran bay gacanta ku dhigeen waxaannu gacanta ku dhignay qalabkii oo dhammaystiran tiradooduna ay aad u fara badan tahay taliyaha ciidamada badda puntland cabdirasaaq diiriye faarax ayaa saxaafadda u sharaxay waxyaabihii ku jiray in ku dhow afartan jawaan oo buuxa laguna soo bandhigay barxad ku taalla
alaabtaas waxay isugu jirtaa lidka taangiga ma lidka gawaarida gaashaaman iyo waxyaabaha qarxa oo nooc walba leh sidaad haddaba hortiina ku aragtaan halkaas hawshaas waxaa qaybtii ugu muhiimsanayd ka qaatay runtii aan odhan karaa ciidamada deegaanka sida booliska iyo maamulka degmada oo howlkalkaas runtii nagu hogaaminayey si wanaagsan oo aan xaqiiqdii ku guulaysannay mas-uuliyiintii soo bandhigtay hubkan iyo walxaha qaraxyada laga sameeyo ayaan saxaafadda u sheegin tirakoobka runta ah iyo cidda ay ku tuhunsan yihiin lahaanshaha hubkaas balse waxa ay sheegeen inay weli baaritaan ku wadaan arrintaas waana markii ugu horraysay ee xeebta degmada qandala lagu soo qabto hub noocan oo kale ah iyadoo muddo laba bilood ka hor ah dadka deegaanka caluula ay soo qabteen hub walxaha qarxa iyo sixiimadii waday oo uu wada ka ahaa nin u dhashay dalka yemen faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso